xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya guddoomiyaha maxkamadda sare guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka guddoomiyaha gobolka banaadir guddoomiyaha guddoomiyaasha golaha wakiilada ee dowlad goboleedyada ee federaalk taliyaasha ciidamada qalabka sida safiirada iyo diblomaasiyiinta ee xafladdan ka soo qayb galay mas-uuliinta iyo dadweynaha degmooyinka gobolka banaadir saxafiyiinta iyo kooxda heegin iyo baambeyda ee ciidamka booliiska dhammaan marti sharafta ee xafladdan ka soo qayb gashay dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu Madax- mudane madaxweyne intaanan hadaljeedintayda u sii gudagelin waxaan halkan ugu tacsiyeynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed dhibaatooyinkii ka soo gaaray shaqaqooyinkii kooxda argagixisada ay u geysteen shacabka soomaaliyeed oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed sidaasi oo kale waxaa inaga geeriyooday walaalo qaali ah oo ay ka mid yihiin marxuum xildhibaan hore cismaan cilmi boqorre oo gacanka xaq daran dishay saddex iyo labaatankii bishii februari labada kun iyo sagaal iyo tobanka wasiirkii hore ee arrimaha dastuurka marxuum cabdiraxmaan xoosh jibriil oo asagana geeriyooday siddeeddii maarso labada kun sagaal iyo tobanka iyo wasiir ku-xigeenkii wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ex xildhibaan saqar ibraahim cabdallah oo gacan ka xaq daran dishay saddex iyo labaatankii bisha maarch labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaan dhammaan alla uga baryaynaa inuu jannaatulfirdowse ka waraabiyo eheladii iyo qaraabadii ay ka tageenna samir iyo iimaan alla ka siiyo annaguna gadaasheed gadaashood alla nama fidneeyo aamiin mudane madaxweyne kalfadhigii afaraad ee aanu soo dhaafnay wuxuu ahaa kalfadhi aad u shaqo badan golaha wuxuu awood u helay inuu ansixiyo miisaaniyadda sanadka labada kun sagaal iyo tobanka ansixinta ku noqoshada miisaaniyadda labada kun siddeed iyo tobanka ansixinta xeerwasaadka golaha shacabka iyo shan sharci oo kale oo muhiim ah kalfadhigan maanta inoo furmaya oo ah kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka ee baarlamanka jamhuuriyadda federaalka ayaa ah kalfadhi aad muhiim u ah marka la fiiriyo shaqada hortaalla golaha shacabka shaqooyinka hor yaalla waa kuwo masiiri ah hagaya yoolka qaran oo ah gaarsiinta dalka doorashooyin xur ah oo ku dhisan hal qof iyo hal cod sanadka markuu yahay labada kun labaatanka labada kun labaatan iyo kowda shuruucda iyo habraacyada hortebinta leh ee loo baahan yahay in lagu gaaro yoolka waxaa ka mid ah sharciga doorashooyinka dib u eegista dastuurka shuruucda kale ee aasaaska u ah doorashada sida sharciga jinsiyadda qofka soomaaliga ah iyo dib u eegista sharciga axsaabta badan waxaa kaloo jira shuruuc kale oo muhiim ah oo xukuumaddu golaha u soo gudbisay oo heerar kala duwan maraya shuruucdaasi waxaa ka mid ah hindis sharciyeedka maamulka iyo maaliyadda dib u eegista xeerka saxaafadda hindis sharciyeedka maaraynta batroolka hindis sharciyeedka la dagaalanka argagixisada hindis sharciyeedka waxbarashada soomaaliya hindis sharciyeedka istatistikada soomaaliyeed hindis sharciyeedka naqshadeynta muq- ee magaalooyinka hindis sharciyeedka qaanuunka shirkadaha hindis sharciyeedka bartilmaamaysiga cunaqabataynta dhaqaalaha hindis sharciyeedka duulista rayidka iyo saadaasha hawada dib u eegista sharciga shaqaalaha rayidka ee dowladda iyo kuwo kale mudane madaxweyne arrimaha dastuurka sida aan horeba u soo sheegnay guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka wuxuu soo diyaariyey toban cutub oo ka mid ah shan iyo tobanka cutub ee dastuurka kumeel gaarka ah kaasoo lagu sameeyey dib u eegis ballaaran diyaarna u ah in laga soo lagala soo tashado xukuumadaha golayaasha xeerdejinta iyo shacabka deggan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya si dastuurka uu u noqdo mid ay shacabka soomaaliyeed ka talo dhiibtaan loona soo gudbin doono baarlamanka si uu uga doodo una ansixiyo hase ahaatee waxaa weli xukuumadda federaalka laga sugayaa in la soo dhammaystiro qodobo gaar oo u baahan wadatashi siyaasadeed sida qodobka konton iyo afraad ee awood qaybsiga haddaba waxaan xukuumadda ku boorinaynaa inay xukuumadaha in xukuumadda iska xil saarto ka wadaxaajoodka qodobada dasku dastuurka faraya in si wadaxaajooda go'aan looga gaaro mudane madaxweyne arrimaha doorashooyinka hay-adaha qaranka dastuurka kumeel gaarka ah wuxuu xayrinayaa in xubnaha golaha shacabka iyo xubnaha aqalka sare ee baarlamanka federaalka iyo xubnaha dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka soomaaliya si toos ah sharci si toos ah shacabka soomaaliyeed u soo doorto si waafaqsan qodobka lixdan iyo afaraad faqraddiisa koowaad iyo qodobka toddobaatan iyo labaad ee dastuurka kumeel gaarka ah si ay fu- u fududaato doorashooyinka aan filayno inay dalka ka dhacaan sanadka labada kun iyo labaatanka labada kun iyo kow iyo labaatanka waxaanu xukuumadda faraynaa in si degdega ay u soo gudbiso hindis sharciyeedka doorashooyinka qaranka waxaan ilaaha ka rajaynaynaa inuu noogu dhammaado kalfadhigan guul ayna ka soo baxaan go'aano waxtar u leh dadka soomaaliyeed iyo dalka gebagabada waxaan u mahadcelinayaa mahad dhammaanteed ilaah ayay u sugnaatay waxaan mahad u jeedinayaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamanka jamhuuriyadda federaalka oo mar walba diyaar u ah gudashada waajibaadka loo igmaday sidaasi oo kale dhammaan deeqbixiyaashii iyo hay-adaha kale ee nala shaqeeya oo gacan ka geysta howlaha baarlamanka